masuuliyiin ka socotay bangiga adduunka oo booqasho ku tegay deegaanka soomaalida ayaa ku deeqay lacag dhan afar iyo lixdan milyan oo dollar taas oo wax loogu qaban doono bulshada deegaanka ee ay abaarta ba-ani ku dhufatay warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata
iyadoo marba marka ka dambeysa ay kasii daraysa xaaladda abaarta ka jirta duuladegaalka soomaalida ayaa waxaa deegaanka soomaalida bilihii u dambeysay kusoo qulqulayay wufuud kala duwan kuwaasoo booqasho markaasi ku imanaya deegaanka si ay u arkaan abaarta ka jirta deegaanka kadibna ay gacan uga geystaan taageerada loo fidinaya bulshada ay abaartu saamaysay haddaba waxaa xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga soo gaaray wafdi uu hogaaminaya agaasimaha bangiga adduunka ee wadamada etoobiya suudaan eritrea iyo koonfurta suudaan cosmaan duane waxaana booqashada kuwa helinaysay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dalka iyadoo ujeedada booqashada mas-uuliyiinta bangiga adduunka ee deegaanka ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerada bulshada ee abaartu saamaysay ee ku dhaqan deegaanka waxa uun wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta dowladegaalka soomaalida kulankaasoo ujeedadiisu ahayd sidii xog looga siin lahaa mas-uuliyiinta bangiga adduunka xaaladda abaarta ka jirta dowladegaalka soomaalida kadibna mas-uuliyiinta bangiga adduunka ayaa ku deeqay deeqa lacagyadoo dhan lixdan iyo afar milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo xaaladda abaarta iyadoo la sheegay in lacagtan wejigii koob la soo daayey soddon iyo siddeed milyan oo dollar haddaba kulankani markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay faah-faahin la ka siiyey kulankan iyo waxyaabaha looga hadlayey ee mas-uuliyiinta ka socday bangiga adduunka iyo weliba deeqaha lacageed ee ay ku deeqeen wasiirka xafiiska maaliyadda dowladegaalka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waxa uuna yidhi waxaa cusub mudan lacagtan waxay ku timid dalbasho deegaanka hogaamintiisu ay samaysay oo ahayd in laysku kabo ka jawaabitaanka xaaladda abaaraha hadda ah oo dadka iyo xoolahoodaba loo badbaadiyo laguna kabo in tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan tallaabooyin horumarka waara ama sustainable developmentga ama gagsiga bulshada wax ka taraya marka guud ahaan kulankan maanta aan ay qolada world bank group-ka ay noo keeneen lacagtaas deeqdaas in nooca loo qorsheeyey soddon iyo sideed ka mid ahna ay hadda ay diyaar tahay in loo isticmaalo waa lacag one point nine billion ku dhow ethiopian bir markii la eego soddon iyo sideedaas lacagtaas inay hadda diyaar u tahay oo lacagtaasi ay gelayso ka jawaabitaanka abaaraha yay yay hadda yay tilmaanteeda halkan aan ku kala qaadanay qorshayaasheediina way sii yaaleen in la fuliyo unbaa lagu dhaqaaqi doonaa waxaanu rajaynaynaa inay wax weyn ka qaban doonto xaaladda abaaraha aan ku jirro oy weliba si ka cilmiyeysan sidii waayii hore abaaraha looga jawaabi jiray ay jawaab uga noqonayso ah in dhisitaanka gagsiga bulshada ama resilensiga iyo ka jawaabitaanka xaaladan acute drought conditionkan ama xaaladan hadda daran ee abaarta labadaba inay ka wada jawaabayso dhanka kale wasiirka ayaa sheegay dhaqaalaha ilaa iyo hadda la ururiyey islamarkaana wax lagaga qabanayo dhanka abaarta ee markaasi lacagaha loogu deeqay abaaraha sidii wax looga qaban lahaa ee lacagaha miisaaniyadda dowladdu qorshaysay ay tahay lacag badan taasoo lagula tacaalayo abaarta waxaa iyadana xusid mudan ilaa iyo hadda dhaqaalaha loo ururiyey in markii laga taga brogramyadan hadda dib rebrogramgiga loogu sameeyey in laga jawaabo ay world bankiga iyo dowladda federaalka iyo xukuumaddu ay ka wada shaqeeyeen markii laga tago lacagaha tooska ee abaaraha loogu deeqay ama ay dowladdu uga qorshaysay miisaaniyaddeeda dhexe heer degmiya heer deegaanba waxay ku dhow yihiin one point four billion ama lacag hal dhibic four bilyan ah lacagtaasi hal bilyan oo ka mid a khasnada dhexe xukuumadda dowla deegaanka laga qorsheeyey lix boqol oo ka mida waxaa laga qorsheeyey heer deegaan afar boqol oo ka midana waxaa laga qorsheeyey degmooyinka lacagahaas waxay isugu jiraan wax hadda shaqooyinkan hay tahaye lagu wado wax u yaalla shaqada intii dambe lagu qabto iyo wax shaqada ku baxay isugu jiraan waxaa kaloo ayadana jirtay hanti u dhiganta boqol iyo labaatan iyo afar milyan oo laynoogu keenay inkind ama nooc ahaan laynoogu keenay oo calaf iyo raashin laynoogu keenay oo dowla deegaanada iyo dad kaloo muxsiniina ayna soo gaarsiiyeen waxaa kaloo ayadana jirtay lacago laga soo ururiyey bulshada qaybaheeda kala gaduwan sida ganacsiga sida maxaan ku dhahay bangiyada dad ashkhaaso ayagu tabarucaadtoos u samaynayey lacagahaasoo dhan oo la isku daray oo hadda ah baajeedka hadda aan abaaraha lagaga jawaabayo ee xukuumaddu ay kaga jawaabayso waxay gaarsiisan yihiin ilaa iyo maanta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga